galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab khamiisa bisha sebtembar ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah eelka dad rayada oo la sheegay in lixdii bishani ay ku dhinteen howlgal ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen gobollada dhexe arkiibka waxaan ka codsanayaa iyo yani maaragtay wixii wax kartoo dhan aniga dadkaygu waa u aday dadkaygu wixii kalena way yaqaaniin adduunkuna waa u yaqaanaa waa u arkaaya waxaan rabaa dadkaydii wixii noolna in laysiiyo wixii diltana naftoodii aan ka helo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo maanta aan ku eegayno duqeymaha dhinaca cirka iyo doorka ay ku leeyihiin dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab
diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xerooyinkii ay ku tababaranayeen meelihii qaraxyada ay ku samaynayeen meelihii maaragtay ay ka soo abaabulayeen dagaaladooda meelihii madaxdooda ay joogeen intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegaysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dadaalo gargaar oo caalamiga oo loogu talagalay musiibooyinka libiya ayaa sii xoogeystay khamiista maanta kadib markii daad xoog badan uu ku dhuftay magaalo xeebeed aynu ku dhinteen ugu yaraan lix kun oo qof kumanaan kalena la la-yahay sida lagu soo waramayo qaramada midoobay maraykanka midooda yurub iyo wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ayaa ballan qaaday in ay diri doonaan kooxo samata bixina iyo gargaar ay ka mid yihiin cunto haamaha biyaha hooy deg deg ah sahayda caafimaadka iyo bacaha meydka oo dheeracda daadkaasi ayaa la sheegay inay sababtay duufaanta daniel iyadoo ay jirto kaabayaasha libiya oo liita kuwaas oo hoos u dhacay sannado dagaal iyo foodo kadib kacdoonkii ay neeto taageeraysay oo xunka looga tuuray laguna dilay kaliyihii kale taliyihii muddada dheer xukumayey dalkaasi libiya mucamar al khadaafi libiya ayaa hadda waxay u kala qaybsan tahay laba qaybood oo iska soo horjeeda oo kale ah dowlad qaramada midoobay ay taageerto adduunkuna uu aqoonsan yahay ee joogta tripoli iyo maamul fadhigiisu yahay bariga dalkaasi oo ah halka masiibadu ay ka dhacday musharaxa keliya ee masar ilaa ay hadda u ololeynaya doorashada madaxtinimada ee sanadka soo socda axmed al tantawi ayaa waxa uu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray hagardaamada ay ciidamada ammaanku ay ku hayaan kooxdiisa iyo taageerayaashiisa wakaaladda wararka ee a f b ayaa waxaa laga soo xigtay in tantaawi uu ku eedeeyey ciidamada ammaanka baraha bulshada inay bartilmaameysteen kooxda ololihiisa iyo taageerayaashiisa waxaana uu sheegay inay xireen ayna waayeen qaar badan oo ka mida taageerayaashiisa lix ka mid ahna xabsiga ay u taxaabeen nidaamka cadaaladda deg dega talaadii hay-adda fronte ee xuquuqda aadanaha ee masar ayaa waxay sheegtay in maxkamadaha deg dega ah ay kordhiyeen xariga taageeraha tantaawi amri al catiya oo soddonkii bishii agosto laga soo bilaabo iyadoo lagu eedeeyey argixisannimo iyo weliba faafinta xogo been abuura faransiiska ayaa u diraya ciidamo milatari iyo kuwa baddasi markaasi ay biyo ay ugu qaybiyaan jasiiradda mayote ee faransiiska ee badweynta indiya waxaana la sheegayaa in dadka halkaasi ku nool ay soo food saartay dhibaato biyo la-aan ah oo aan hore loo arag oo ka dhalatay abaartii ugu darayd ee jasiiraddaasi soo marta tobankii sano ee lasoo dhaafay wasaaradda difaaca ayaa bayaan ay ku sheegtay maanta oo khamiisa in ciidamo fadhigoodu yahay gobolka ay la shaqayn doonaan maamulka maxalliga ah si loo xaqiijiyo saadka biyaha ee dadka halkaasi ku nool dhibaatada biyaha ayaa la sheegay inay ka dhalatay xiisadaha socdaalka ee ka taagan dadka ka imanaya dalka deriska la ah ee comoros warkeena dhegeystayaal waa naga intaas halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a ee washington aan ku bilowna tuulada dahabka laga qodo ee milxo oo ka tirsan degmada laasqore ayaa saaka waa berigii gubatay kadib markii dab uu ka kacay meherad ganacsi dabkaasi ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu waxyeelo u geystay inta badan guryihii magaalada oo isugu jiray ganacsi iyo kuwo deegaan ah iyo hanti kala duwan dhowr qof oo ka mida dadka deegaanka milxo ayaa dhaawac uu ka soo gaaray dabkaasi iyadoo dadkii magaaladaasi degganaana ay u qaxeen bannaanada iyo geedaha hoostooda oo aan ka fogeyn tuulada milxo ee gubatay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay daahir yuusuf cali oo ka mida ganacsatada tuulada milxo waxaana uu uga waramay siday waxu dhaceen
magacayga waxaa la yidhahda dahir yuusuf cali ciid waxaan ku suganahay meesha la yidhaahdo milxo wuxuu ahaa waxaa dhacay dab ayaa saaka ka bilowday magaaladaas la yidhahda milxo waxaa dhacayay dabayl aada u fara badan oo foora aan oran karro weeye deegaanka iyo magaalada la joogay waxay ahayd meel ganacsi ka socdo la dege degaana ah lana deganyay ganacsiga u ballaaran oo gobolka ka jiraana uu ka socdo gebi ahaanba waxaan isleeyahay meeshaasi marka qiyaastii saddex meelood oo laba meelood magaaladii dabka ugu saameeyey khasaare aada u fara badan baana ka dhacay oo aada u baaxad weyn laakiin tiro koob kuma aanaan samayn weli hantida uu burburiyo dabkaasi maxay isugu jirtaa wallahi de waxay isugu jirtaa guryihii la deganaa oo dadku deegaanka u ahaa iyo maxay ahayd meeradii ganacsiga iyo hantidii dhex taallay intuba way gubteen dad wax ku noqda ma jiraan dhaawacyo way jiraan laakiin dhimasho baan maqlilayo hadda imise qof dhowr qof baan maqlay ilaa saddex qof baa laga sheegay lakiin dee tirakoob rasmigasaan kuu sheegay weli waxaa lagu wada jiraa dabintii iyo wixii unbaa lagu guda jiraa oo qof walbi dee dabku aad buu dadka u saameeyey weli marka tirakoob rasmiga xitaa dadkii la tirakoobe layidhi maxaa dhacay see wuxu dhaceen lama gaarin
imise guri ayaad isleedahay dabkaasi wuu baabi'iyey
faaduma way wadaran yihiin gurigu boqolaal baa dhaafayaan deegaanka milxo ganacsigiisu muxuu caan ku yahay ganacsigiisu milxo wuxuu caan ku yahay waxaa laga shaqeeyaa dahabka laga shaqeeyaa oo dahabka ganacsiga ugu weyne waxa ugu weyn oo meesha kasoo baxaa intaajka ugu weyne waa dahabka waxaa lasii xidhiira iyagana wax kasta oo shaqada loo baahan yahay ama nolosha ku xidhanna dee sida magaalooyinka kale lamid tahay bakhaaro ay leedahay waxyaalaha dee dadku qutul daruuriga ah lagu iibiyo kaalimahii shidaalka bakhaaradii waaweynaa ee maxay haytay ama maxay haytay meeradii waaweynaa ee ganacsiga ay dadku u furteen oo hantida ay maxay haytay ganacsigu ay taallay waxaasoo dhan way gubteen guryaha magaaladu maxay ka samaysan yihiin inta badan guryaha magaaladu inta badan carshaan bay ka bay ka samaysan yihiin laakiin guryo badan oo haddana dhagaxina waa jiraan oo dabkooda iyaguna uu saameeyey guryo kaleo dhagaxina waa jiraan dabkuna uu saameeyey warshaduhu inta badan magaalada meelaha ka baxbaxsan bay ku yaalaan qalabkan wax lagu sameeyo dahabka lagaga shaqeeyo laakiin de waxaa la xidhiidha masoorada iyo waxyaalihii wax lagu qodi jiray iyo wax badan oo dahabka lagaga shaqeeyo oo uu saameeyey baa jira sababay in khasaare fara badan oo gaadiid iyo guryo iyo hanti ganacsi iyo intaba way saamaysa magaalada hadda wixii haray ma badna maxaa sababay dabka in la xakameyn waayo dabdabidabdabisimeeshu ma leh marka awoodun baa sababtay de in la xakameyn kari waayo iyo dabayshan faraha badan oo dhacaysay ma guri deegaan ah baa dabku ka kacay mase meherad ganacsi waxaan malaynaynaa meherad ganacsi inuu ka kacay laakiin xaqiiqadiisa weli si rasmiya uma aanu hayno waase dee baaritaanka kolley iyo xo xogtii waa la raadinaya sida wuxu dhaceen
dadka magaalada deganaa ee isugu jiray ganacsatada iyo xoogsatada xagee iminka ku sugan yihiin
waxay ku sameyn yihiin magaaladii eriyadeedii oo gubande iyo dherihii ku dhadhowaa sogaga
wax gurmad oo weli ina soo gaara ma jiraan
maya xag rabbi baan ka rajaynayna insha allah deegaanka milxo haddii aad sawir ka bixiso boosaaso intee kilomitr u jiraa dhinacee nagaga beegan yahay laasqorayna inteeba u jiraa
waxaan malaynayaa laasqoray ilaa afartan ilaa konton kilomitr bay u jirtaa waxayna ka jirtaa xagga koonfur bari si la yidhaahdo boosaasona waxay ka jirtaa dhinaca galbeedka waxaana dareemayaa boosaaso boqol ilaa boqol iyo toban meelaha inay u jirto booyado iyo ceelbiyoodyo iyo malaha miyaa magaaladu ma badna booyadaha jooga laakiin faadumo suuradda maxay ay tay dee meeshun baad ka maqnayd ee wax booyade wax ka qaban karayso ma ahayn dadku waxaana saacidayey meeradaha magaalada ayaa qaybahood waxay u badnaayeen waxyaalahan bacda lagu dhiso iyo dhirta sarabka iyo waxyaalahaas marka markii dabku uu qabsado isla markiina dabayla ay dhacayso markiiba dabayshiiba waxay dhufanaysay wixii oo dabkiio ma garanaysaa ama bac ama maxay ahayt waxyaalaha baalmooyinka iyo wax wax lagu dhiso oo dabki dab wata ayay u gudbinaysa dhulka kale waa laba iyo tobankii duhurnimo weeye dabka weli ma socdaa
dabkii haddee damintiisii baa lagu jiraa gebagabadiisii hadda laakiin meelo oo weli wax ka baxbahayaan way jiraan inkastoo aanay weyneyn dadka ku noolaa magaaladaas maxaad ku qiyaasi lahayd wallahi population badan baa ku nool meesha de meel ganacsi loo yimi oo in shaqaalaha iyo dad ganacsi u yimi iyo xoogsato ma aha xitaa soomaali keliya dadka jooga waxaa la odhan karaa caalam baa isugu yimi meeshan afrikaan heshiyaan dad badan baa jooga oo nin walbi dee usoo risiq doontay nin walbina xirfadiisa uu kusoo shaqo tegay marka dad aad population aad fara badan baa jooga ilaa laba kun oo qof ma joogtaa oo igala badan yihiin ka badan ma markii ugu horreysa dab ka kacobaa deegaanka milxo kollay intaan anigu joogay imise sanaa ku sugnayd adigu
adigu laba sano meelaha hadda ku dhawaad waa jooga
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa daahir yuusuf cali oo ka mid a ganacsatada tuulada melxo waxa uu warramayay wariyaha v o a faaduma yaasin jaamac milatariga maraykanka ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya lixdii bishan lagu dilay saddex ka tirsanaa hogaamiyaasha al-shabaab maraykanku waxa uu sheegay in nasiib darro howlgalkaasi ay ka dhalatay in ay dhintaan islamarkaasina ay dhaawacmaan dad rayada maraykanku waxaa kale uu beeniyey sheegashada al-shabaab ee ah in ciidamada maraykanka ah ay ku lug lahaayeen dhibaatadaasi shacabka soo gaartay balse ay ka jawaabeen codsi uga yimid dowladda federaalk oo ku aadanaa sidii dadkaasi rayadka ah loo soo daadgurayn lahaa goordambana africom ayaa waxa ay sheegtay una sheegtay v o a in goobta howlgalkaasi ay ku dhinteen qof dumara iyo saddex caruura waxaana ay sheegeen in daadgurayn laba caruurihii haatan midkood uu nool yahay haddaba falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriirtay axmed maxamuud shuuke oo sheegay inuu awow u yahay caruurta ku dhimatay weerarka islamarkaasina xaaskiisa ayay u ahayd caruurtaasi iyaduna ay dhimatay waxaana ugu horreyn ay falastiin weydiisa magaciisa
bismillahi raxmaani raxiim inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed maxamuud shuuke
xaggee joogtaa hadda
waxaan joogaa gobolkaa ka bedel guruud la yidhaha meel ka tirsanaan joogaa oo anigu degmooyinka oon taalgarab agaaradinka
marka waxaa ii sheegtaa maxaa dhacay reerkaagu xaggee joogeen marka ay duqayntu dhacaysay adigu ma joogtay meesha ma ka dhoweyd markaas walaalay anigu hadda meesha umana dheereen ka badan baa meesha ii deganaay meesha qoys kamida ayaa hooyada ahayd hooyada ilmaha ii dasha waaye anigu qaarka habeenkaas meesha jiif kuma lahayn meelahaan u dheerayna adigu hal kilomitr iyo bar meelahaas u jirtaan jooga xaafada
marka meequu qoyskaagu ka koobnaa
meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay hooyada iyo ilmaha kadib waa isla jiifeen gabadha ilmaha dashana waxay jirtay ciddii iyada ciddii ay ka dhalatay jirtay wiilka kaadiyo ku maqnaay aniguna habeenkaas meesha siif kuma lahayn adigu habeenkii fiidkii hore intay heelaa iswacanay warma soo aruurteen waa fiicanay haye waa fiicanay ilmidimale ana ila joogaan oo wiilkii gabadhiina hadda xooga wiilkii baadiyadooda gabadhiina ciddaas xaggeeday arag iyo waxu waday wax saasa wax dhan way ka adaba waayeen sidaas calaa amnigeed musiibadaasa iskaga harsatay annagu meelnala kaga yimidna ma naqaan adigu abaara salaad wax markii aan aan dawa helay sidaas calaa amnigeed meeshiyo dad iyo duunyad wixii ii joogay wiilka iyo gabadhaa ilmaha badankoo dhalay maahane wax kale aysan ka nooleynaan uga nimid meesha wixii kusoo caruura caawo marka saa meelooga yimidna ma naqaan diyaaradaa dudeeyey baabuur raadkeedna waa ku aragnay wax aan sababsayno iyo wax meela ku dilid iyo wax aan fayno ma jirno annagu maaragtay urur ma ahin lama shaqayno dawladdana hadda isma aan anagu hadda ka hor noona aysan imaan meeqa qofaa meesha ku dhimata marka hooyadii aniga ilmaha ii dhashay iyo afar wiil oo afarta wiilba isku oday iyo isku habar ay yihiin oo wiil anigu aan dhala ow dhalay iyo gabar iyo hooyadii aniga ilmaha ii dhashay lixdaas qofood lixdeediina meydkoodii waa aan waayey waa laga dhaafay meeshii weli yaala-aankaasi kolleyda wax nool meeshii laga lagama qaadin anigu meydkoodii meel oo ku sugan yaha ma aqaan marka see ku xaqiijisan inay dhinteen haddii aadan meydka arag okay aniga musikadaasaa nagu dhacday waxaana laayana diyaaraday ahaayeen baabuurana waa og meel nala fadhiisana ma naqon marka see ku ogaatay inay dhinteen meydkoodii miyaad aragteen kolleyda diyaaraduna meesha waa rushaysay dad maaragtay wax isla socday oo isxagaali oo anagu aana kaga dabano cidida iska socota ah waxaan qaaday marka axmed raalli Alla ow gurfaa, see ku intaan meesha ku xaqiijiseen aragnay.
maya see ku xaqiijiseen dadka kaa maqan inay dhinteen lixda qof maxaa kuu xaqiijiya adi meesha meel madaasiic dhalada looga soo rido waaye aqal soomaaliyay ku wada jireen aqalka aqal soomaali la yidhaah aqal soomaaligii waa gubtay iyaguna kolba wax gubtay ay ahaayeen saan qiyaastay lugaa yiilay go-an fara gacmeeda go-anaa yiilay sidaasaan ku xaqiirsana meesha wax noolba inaan laga qaadin hadda anagu wax noolna hadda nolol hadda u malayn mayno caruurta dhimatay meeqo cunugaa ku lahayd shanta caruura oo dhibatana anigu awoowaan u ahay mid gabar anigu aan dhalayaa dhashay afarna waxaa dhalay wiil anigu aan dhalay hooyadana hooyadii meesha noo joogtayay ahayd oo qoyska wiilka iyo iyaduna laba qoysoo meesha kala fadhiday ahaayeen ariguna isugu daraay markaas ariyaa u xaraysnaay anigu ilaa boqol iyo konton neef meeshii ku dhimatay oo ku gamaartay iyaduna marka meesha la duqeeyey een, xaggee ceelgaras u jirtaa aalgaras adigu abba waxay u jirtaa adigu shan iyo toban kilomitr ilaa labaatan kilomitr waxay u- u jirtaa koonfur ka saaranta koonfur kora Mhm, marka meesha ma waxaa joogay een, al-shabaab miyaa meesha ka dhowaa ma dagaalaa ka dhacay maxay taha sababta meesha loo duqeeyey wallaahi hadda anagu wax ka dhawaay anagu ma naqaan kama war qabno dadka yacni maaragtay haddee wadanka waa laga warqabaa oo meel kasta waa laga warqabaa wadanka nimankaas baa ka tali jiray markii noogu dambeysay marka adiga hadda maxaa rabtaa oo cadaalad ah maxaa rabtaa in laguu sameeyo dowladduse wax xiriira ma kula soo samaysa iyo maamulka maya galmudug maya maya maya maya wax dawlad dawladdu wax xiriira aniga oo dadkaas mas-uul ka ahaay oo maaragtay hooyadii aniga ilmaha ay dhashay ay ku dhimatay oo ilmahaygii ay ku dhinteen wax xiriira oo ay ila soo sameeyeen iyo wax wicitaan ah oo ay ila soo sameeyeen ma jiraan anigu aniga dadkaas way dhinteen way dhinteen ilaahay ha u naxariiso ina lilah wa ina ilaahi raajicuun adduunka waxaan ka codsanayaa iyo yani maaragtay wixii wax kartoo dhan aniga dadkeygi wow la aday dadkeygi wixii dilana way is yaqaaniin adduunkuna waa uu yaqaanaa wou arkaayaa waxaan rabaa dadkeygii wixii noolna in lay siiyo wixii dhintana nafdoodii aan ka helo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa axmed maxamuud shuuke oo sheegay inuu awow u yahay caruur ku dhimatay weerar lagu dilay saddex ka tirsanaa hogaamiyaasha al-shabaab oo lixdii bishan ka dhacay gobolada dhexe waxaa naga xusin ah inaan la xiriirnay dhinaca dowladda saraakiishii aan la hadalnana ay ku gaabsadeen inay socoto baaris la xiriirta dhacdadani warna ay ka soo saari doonaan haatana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal barnaamijka bandhiga v o a isla falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
wacanan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa duqeymaha dhinaca cirka ah iyo doorka ay ku leeyihiin dagaalada hadda ka socda soomaaliya iyo khasaaraha ay mararka qaar rayidka u geysan karaan maraykanka iyo waddamadu turkigu ka mid yahay ayaa ka kaalmeeya dowladda soomaaliya dagaalka ay kula jirta al-shabaab duqeymaha dhinaca cirka ayaa shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay maraykanka la beegsanayeen hoggaanka iyo xubnaha ugu sarreeya ururka al-shabaab xubnihii ugu caansanaa ee duqeymahaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii al-shabaab axmed cabdi godane waxaa sidoo kale lagu dilay aadan xaashi ceyrow oo ahaa taliyo sare oo al-shabaab ah tan iyo waagaasina waxaa dhacaya weeraro hadba xubno ka tirsan ururka lala beegsanayay sidoo kale duqeymahani waxay hadda gacan ka geysanayaan dagaalka ka socda deegaanada galguduud iyo hirshabeelle haddaba muhiimad intee leeg ayay kaalmada dhinaca weerarada cirka ah ayay hesho dowladda federaalka u leedahay dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa su-aashaasii weydiiyey wasiirkii hore ee amniga ee soomaaliya haddana ah la taliyaha sare ee madaxweynaha ee arrimaha la dagaalanka iyo ka hortagga fikirka xagjirka ee rabshadaha wata cabdulaahi maxamed nuur taageerada saaxiibada soomaaliya dhanka hawada waxay ku leeyihiin saameynaad u ballaaran marka aad fiiriso kooxahan argagixisada dagaalada ay galaan waa nooc ay ugu nacab yihiin dagaalka hawada ay dowladda soomaaliya ka kaalmeeyaan saaxiibada soomaaliya historically markaad fiiriso waxaa dhacday waxaan xogaan wadanahay madax fara badan oo soo martay hogaanka sarsare ee kooxaha waxaa lagu taargetgareeyey ama lagu dilay duqeymo xilka ah oo ay fuliyeen iska kaashadeen saaxiibada soomaaliya iyo hay-adaha amniga ee soomaaliya waxay kaloon xogaan wadanahay kooxaha argixisadu kolka ay duulaan qorshaysan ama howlgal qorshaysan ay ciidamada amniga soomaaliya ay fulinayaan si muuqata uma hor istaagaan oo dagaal weji ka weji aan lama galaan sababaha ayaan ula gelin waxay aaminsan yihiin mar walba inay ciidamadu helayaan ama ay helaan taageeraha wada ah marka mar walba waxay baqdin aada u fara badan ay ka qabaan ay ka baqaan ama ay nacab yihiin inay ay ay ma garanaysaa ay wajahaan ayay ka mid tahay sidoo kale waxaynan dareeraan dadka deegaanka oo kaalmaysanaya ciidamada dowladda marka marka waxa ay ugu nacab yihiin ama ay ugu jilcsan yihiin inay la diriraan ama ay iska caabiyaan oo ama aynan kari karinba ayay ay ka mid yihiin ama kow ka yihiin kaalmada ama howlgallada cirka ah adeegsiga awoodda dhinaca weerarada cirka ah ayaa ah mid aysan al-shabaab u babaacdhigi karin mararka qaarna ciriiri gelisa isku socodkooda magaalooyinka sidoo kale waxay awood u siisaa ciidamada dowladda inay helaan xogaha sirdoonka ee weerarada kusoo socda wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo hadda ku sugan magaalada xaradheere ayaa v o e da u sheegay sida ay dowladdiisu kaalmadaasi ay muhiimka ugu tahay xilligan
waa mahadsantahay falastiin waxa weeye dagaalka horta al-shabaab waxa weeye niman argagixisa oo dhul ballaaran soomaaliya ka haystay muddo dheer waxayna isugu jiraan waxayna joogaan goobo istraatiijiga ay ka soo abaabulaan weerarada oo aan awood loo lahayn in la gaaro iyo meelo maaragtay logistikadooda iyo ciidamadooda ay xarooyin ay ku tababaraan oo buucda ku taalla iyo meelo afaafaha oo ciidamada dowladda iyo ay kula dirirayaan iyo dadka deegaanka marka diyaaraduhu waxay awood u leeyihiin inay cumqiga gudaha inay u galaan oo xerooyinkii ay ku tababaranayeen meelihii qaraxyada ay ku samaynayeen meelihii maaragtay ay ka soo abaabulayeen dagaaladooda meelihii madaxdooda ay joogeen intaba inay gaaraan bay awood u leeyihiin marka muhiimad ballaaran ayay u leeyihiin waxaana ilaa iyo laba kun iyo inta argagixisadan ee jirtay ayaa maaragta madaxdoodii intii ugu badnayd ay ku baabi'een oo gaar ahaan beerada maraykanku ay baabi'een haddana dee waa ka sii cuslaatay oo nimankii iyagaaba weeraro culculus kusoo qaadayay baysaska ciidamada iyo meelaha dowladda joogaan marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay kow dee awoodooda madaxdooda horta inaysan access iyo awood u yeelan ay kula hadlaan ay ku dhaqdhaqaaqaan si xorriyada oo madaxda la taargadgareeyo halkaasna lagu dilo waxay kaloo awoodda ay leeyihin waxay tahay in la wiiqo awoodda isku soo baxooda iyo is aruurintooda inay is aruursadaan oo isku isku diyaariyaan ama weerar inay aadaan ama tababar inay galaan waxaa kaloo dee awoodaha ugu weyn ay tahay in meelaha qarxyada ay ku kaydiyaan oo qarxyada ugu badan ay ay kasoo abaabulaan oo ama baabuurta lagu xiro ama dadka lagu xiro iyadana inta inta lagu xiro xog sirdoon in halkaas lagu burburiyo marka runtii faa'iido ballaaran iyo intaas waxaa sii dheer marka dagaaladu socdaanna inay diyaaraduhu qayb ka yihiin oo cadowgu meesha uu kasoo jeedo la duqeeyo la jilciyo ciidamada maaragtay loo fududeeyo inay si fudud ay maaragtay uga gudbaan dagaal saacado badan qaadan lahaa inahaasoo dhanba dee faaido faa'iidooyin badan oo ku jira oo lagu seefgaraynayo nafta dadka soomaaliyeed iyo institutionska dowladda iyo ciidamadeennaba
diyaaradaha wadamada ay dowladdu ugu yeerto saaxiibada beesha caalamka ayaa kasokow duqeymaha waxay sidoo kale gacan ka siiyaan ururinta xogaha iyo daadguraynta dhaawacyada sidoo kale duqeymaha diyaaradahani waxa ay u fududeeyaan ciidamada dowladda la wareegista magaalooyinka muhimka ah ama ay adag tahay in al-shabaabka laga saaro sida uu sharxayo rofesor sokor geere agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya wel horta mar walba ee ku talagal ciidamada dalab meel kastoo ay ka howlgelayaan waxaa dul socda taageerada ciidamada cirka maraykanka particularly muddooyinkan dambana waxaa kusoo biiray ciidamada turkiga oo ayaguna isticmaalaya droniskaas magaalada xamar bayskoodu hadda yahay dagaaladii u dambeeyey oo hadda ka dhacayay shabeellooyinka xarar dheere particularly iyo ka dhacaya cadale iyo aadan yabaal guulahaasoo idil qeyb lagama maarmaan ah ayay ku lahaayeen ma dhicin guulo xarardeera oo kale oo ahayd meelay ugu adkaa shabaabkuna ay muddo deganeen difaacooduna aad u adkaa xoogagii ka saaray oo ka xoreeyey ayagoo isugu jiray kob iyo labaatanaad oo degan gobolka galgaduud darab p s t puntland deganayd s n a iyo qabaa'ilkuba intaba xooggaasi waxaa haddana sii kaalmeeyey oo la oran kara guulo guulaha la gaaray door aan la yaraysan karin waxay ahaayeen duqeymahaas cirka oo diyaar lagu sameynay sidoo kale meelaha qaarkood ceelbuur oo kale oo ay aad u maaragtay difaacooda uga adkaa una una xarumaha ay ku ilma dhaleen marar badan waxaa looga istaagay in aan dagaalka la gudagelin ayaga oo shabaabku isku hareereeyey shacab iyo baalka la yidhaahdo iyo maato iyo dumar iyo xaruur oo ay ku adkaatay dowladda inay sii inay ku sii dhiirato dagaalkaas iyadoo u baqaysa dadka rayidkaa iyo shacabka bermageydadaah oo ay shabaabku isku hareereeyeen marka mar walba waxay ka mid tahay taktikada ay isticmaalaan adeegsadaan inay raadiyaan in shacab lagu laayo si ay maaragtay moralka ciidanka iyo moralka dowladaha dagaalka laga taageeraba ay u danqaan oo yidhahdaan shacab baa lagu laayay dowladda iyo dowladaha asxaabta ahina taxadar weynkaas dartiis ayaa dilay fara badan ilaa ay hadeertaan u taagan yahay inaan dibudhac badan dibudhac badan uga dhacay xoreynta magaalooyinka qaarkood sida ceelbuur oo kale ahaa
laakiin mararka qaar duqeymahaasi waxay waxyeello u geystaan dad reed ah mid ka mida dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ka dhacday meel u dhow deegaanka ceel helay ee gobolka galguduud weerarkaasi ayaa la sheegay in lix qof ay dhimasho iyo dhaawacba kasoo gaareen sida v o e da uu u sheegay awoowaha inta badan caruurta ay waxyeeladu kasoo gaarta weerarkan axmed iimaan shuuka ayaa sharxaya khasaaraha qoyskiisa duqayntaasi kasoo gaartay axmed iimaan shuuke ayaa sharxaya khasaaraha qoyskiisa duqayntaasi kasoo gaartay walaalay anigu hadda meesha umana dheereen ka badan baa meesha ii deganaay meesha qoyska mida ayaa hooyadii ahayd hooyadii ilmaha ii dashan waaye anigu maaragta habeenkaas meesha jiif kuma lahayn meelaan u dheerayno adigu hal kilomitr iyo bar meelahaas u jirtaan jooga xaafada
marka meequu qoyskaagu ka koobnaa
meesha marka waxa waaye wiil anigu aan dhalay iyo hooyadii ayaa deganaay hooyada iyo ilmaha kadib waa isla guusheen gabadha ilmaha dashana waxay jirtay ciddii iyada ciddii ay ka dhalatay ee jirtay wiilka qaadiyo ku maqnaay aniguna habeenkaas meesha siif kuma lahayn adigu habeenkii fiidkii hore intay heela iswacanay warna soo aruurteen waa fiicanay haye waa fiicanay imid imila anay ila joogaan oo wiilkii gabadhiina hadda xoogo wiilkii baadiyo doola gabadhiina ciddaas xaggeeday arag iyo waxay waday wax saasa wax dhan way ka adaba waayeen sidaas calaa amnigeed qasiibadaasa iskaga harsatay
al-shabaab ayaa faafiyey muuqaalo ay ku wareysteen ehelada dadkii ay waxyeeladu kasoo gaartay duqayntaasi waxaanay ku turjumeen luuqadda ingiliishka iyagoo ku eedeeyay in maraykanku ay ka dambeeyeen balse qoraal uu soo saaray taliska maraykanka ee africom ayaa sheegay in ciidamada soomaaliya ay howlgalka ceel la helay ay iyagu fuliyeen iyagoo sheegay inaanay wax luga ku lahayn waxaa kaloo ay sheegeen in qiimeyn ay ku sameeyeen khasaaraha howlgalkaasi lagu ogaaday in lagu dilay saddex sargaal oo ka tirsan al-shabaab sidoo kale waxay nasiib darro ku tilmaameen in waxyeelo ay kasoo gaartay weerarkaasi dad rayid ah waxayna africom sheegtay in ay ka jawaabeen dalab ka yimid dowladda soomaaliya oo weydiisatay inay gacan ka siiso sidii loo soo qaadi lahaa dhaawacyadii rayidka inkastoo aysan inoo suuro gelin inaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka xaqiijino shilkan haddana ka hor intii aanan la hadal awoowaha qoyskan waxyeeladu ay soo gaartay ayaan weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi sida looga fogaan karo khasaaraha rayidka kasoo gaari kara duqeymaha dhinaca cirka ah sida kii ugu dambeeyay ee ceel la helay horta sideedaba meeshii shabaab gaar ahaan meelaha ay ku nool yihiin inta badan intaan xogta aan hayno uma ogolaadaan inay dadka rayidkaahi ay kasoo agdawaadaan way dhici kartaa iyadoo maaragtay la baadigoobayo in ay dad shacaba dhex galaan ama isku ekeysiyaan weliba kuwooda muhiimka markaasoo kale xitaa waa laga dhowrsadaa oo duqeymo badan looga geysta laakiin ililmo qabato suurtagal weeye in dad maaragtay rayidii wax ku noqdaan laakiin inta laga taxadiro oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo ka badana ayaa taxadir weyn laga qabaa in dadka rayidka wax loo socdo waxa weeye in dadka rayidka la badbaadiyo oo maaragtay nolol fiican ay helaan oo ay iftiinka dowladnimada iyo xorriyaddaba ay dadkaas helaan baa loo socdaa marka si kasta oo dadkaas loo badbaadin karo waa la badbaadiyaa laakiin mararka qaarkood way dhici kartaa in maaragtay wax ay si noqdaan amaba laftoodu hadda waxay sameeyaan indhashareer annaga hadda dagaalo hadda aan ku jirnay laba kun iyo koo iyo labaatanki waxaan ugu tagnay xerooyin al-shabaab ku jiraan oo indhashareer ay gashanayaan oo maaragtay dharkii dumarka ay wataan oo baabuurta markay ay wataan ay isku ekeysiinayaan hadhowtana kuwa hadlaya laftooda oo dhahaya dad raydaha la dilay ama dad raydaha halkaas ku dhintay isla ayagii laftirkoodii odayaalay kiraysteen iyo kuwa ayaga ka tirsanay inay yihiin marka runtii taxadir weyn baa laga qabaa waayo annagu waa arkay meelaha laga hago meelaha qaarkood oo diyaaradaha ma sahlana in dad rayid ah wax la gaarsiiyo laakiin firarka waa wax meel inta la duqeeyey wax ka firiray dad waa gaari karaan laakiin taxadarku boqolkiiba boqol weeh duqeymaha dhinaca cirka ayaa inkastoo ay kaalmo muhima u yihiin dagaalada ay dowladda kula jirta al-shabaab haddana dhinaca kale waxaa mararka qaar ay khasaaro kasoo gaartaa dad rayda oo aan waxba galabsan inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana ku soo dhawaada dhakhtarka weydii kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa toddobaadkan marti ugu ah dhaktar amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca carruurta waxaana dhakhtarku ka howlgalaa cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara carruurta kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasha cudurrada carruurta ku dhaco marka laga hadlo waddankeenna iyo waddamada lamidka ah waxay u badan yihiin cudurrada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilmaaragtada waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwa ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarrada oo ka dhalato cudurrada jeermiska qaarkood sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto bostimisless complication ahaan oo ilmo ugu dhacdo nafaqadarro marka cudurradaas oo kale ka mida waxaa ugu caansan cudur nimoniya layidhaahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yaryarka taasoo keento ilmaha inay xaalad halis galaan oo u dhiman karaan waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxaa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosh oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuq oo ku imaado taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha la midka ah waxaa soo raaca oo kaleeto ayadana cudurada ay ka mid tahay malaariyadoo kaleeto ayadana ku dhici karta maadaama wadanka meelo ka mida ay yacni ku badan tahay balasmodiumka oo waxaa jira deegaano aad looga helo marka markii lasoo koobo cudurrada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco weliba ilmaha shanta sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan kuwaasaa ka mid ah waxaa jiro kuwo la tallaalo iyo dadka qaar oo aan tallaalka fahamsanayn oo aan isticmaalin marka waxaa dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto markana su-aalaha dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya magacaygu waa faadma cabdiraxmaan jeele waxaan rabaa doctor amiin samakaal inaan weydiiyo inta nuuc u kala baxo shumbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto
shubanbiyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddexa la dhihi karaa waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ee u kala qaybisay acud watry diaria oo ah shuban acuda oo waxa waaye biyo ama water diaria la dhahaa waxaa jiro asigii oo dhiig lahaan karo ama dhisentariye la dhaho iyo waxaa jiro mid persistent diaria la dhaho oo ah markii ay jirto wax ka badan afar toban maalin saddexdaas qaabaa loo kala qaybiyaa waxa sababa oo waxaa ka mid a sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaano gastroentritiska oo ah inay caloosha u jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku sababay ka mid tahay ayadana waxaa sababa inta badan jeermisyadaa sababo virus baa sababi karo bacteria sababi karo iyo waxyaabaha la halmaalo marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego bismillaah magacaygu waa xasan ibraahim maxamed waxaan ku noolahay magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta ka mid ah haddii aan hadda ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigoo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo waxaa jira waxa la developmental delay oo ah cunuga xaalado soo wajaho aawadood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu samaynayo oo wakhtigiisii kadib dhaco developmental delay aan lahaa haddii oo broblem kala jirinna dib uuna u dhacaa mooyaane cunuga uu kasoo kabtaa waxaa kaloo jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha jirka u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto marka mostly waxaa la dhihi karaa waxaa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga hadduu iyaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisa mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ay gadaal ka kacaan bismillaah anigoo magacigooyaha deeqo axmed xasan waxaan weydiinayaa dhakhtarka tallaalka carruurta la tallaalo maxaa faa'iidaha uu leeyahay haddii la iska dhaafose maxaa brobleemha oo imaan kara tallaalka carruurta la tallaalo faa'iido weyn uu leeyahay dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan tallaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilma aragtadahay ama jeermiska ahay ee cudurro kala duwan sababayay cuduradaas oo cunuga naftiisa halis gelin karo keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugii naafo ku keeni karo ama jiro adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo ilaahay subxaana watacaala jirka biniaadanka wuxuu u sameeyey system difaac ah systemkaas difaaca jirka oo immunitygaahu wuxuu ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ka guulaysto in haddii mar kaleeta ay kusoo laabtaan uu ka diyaarsado waxa la memory cells ama system uu ku ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow hadduu dib usoo laabto een iska dhicinayo oo yacni jirkii een ka difaacayo weliba si hu- la hubo uga difaacayo ayadoo taas laga faa'iidaysanayo bini'aadanka wuxuu samaystay een tallaalkaanu soo saartay tallaalku wuxuu yahay waa jeermiskiiyo awooddiisa la dhimay een een ama ja- e, wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax ka midahoo lasoo jaray oo qofkii bini'aadanka ahaa een lagu shubay een meel laga siiyebo markaas waxaa imaanaysa inuu jirka bini'aadanka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markuu la galana waa dagaal een loo diyaariyey hadhow inuu ka guulaysan karo ka guulaysigaas uu ka guulaysto waxaa dhacaysa haddii cudurkii rasmi uu cunugii soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa uu iska ilaaliyo oo is- ama iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in in dhibaatadii cudurka uga imaan lahayd hadhowta cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada waxaa ka mid a qiixdheerta waxaa ka mid a cudurka dabeysha oo naafo keeno een waxaasoo dhan waxay waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmiya oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaan lahayd cunugaas talaal xumida een waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku aan ku laabto een dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badan oo ka mid ah hadday ahaan lahayd inuu si qalada u fahmaan oo aysanba aaminsanayn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax een dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysan ilmaha talaalin waxaa aragnaa magaalada muqdisho oo caasimadda waddanka oo talaalkii degmo walba oo ku yaala m c h ama xarun caafimaad een oo talaalka laga bixiyo een iyo isbitaallo iyo iyo isbitaallada waaweyn ee dowladdu leedahay ay gacanta ku hayso een in dadka talaalkooda haddana ilmihiinna ay coverageka talaalka oo percentagekiisa aad u yaryahay markii loo eego magaalo caasimada oo konton boqolkiiba wax ka yar ama agagaarkeeda uu joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la-aanta talaalka ilmaheenna waxaana ka soo baxda consequenciga ah inaa aragtid in cudurro haddii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yacni yaraa lahay dhibaatadooda inay ilmo badan ay u dhibtoon yihiin hadday ka mid tahay een jadeecada dhibaatada ka dhalanayso nafaqadarrada ayada kadibteed imaanaysay iyo xaalado kaleeto fara badanba marka een waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim u ah cunuga haddii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cudurradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya uu marti ku ahaa dhaktar amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta ah cudurrada carruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
qurbajoogta soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa in markii ay dalka dib ugu soo laabteen ay kala wareegeen fursado iyo dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga soomaalida aan dalka meelna uga bixin halka qurbajoogtuna ay ku doodaan in wax badan ay ku soo kordhiyeen waddanka haddaba ayamaa dalka waxqabad muuqda u sameeyey waa xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah faarax maxamuud cawaale gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka amniga iyo siyaasadda degmada wadajir ee gobolka banaadir islamarkaana ka mid ah aqoon-yahanada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay iyo maxamed cismaan cabdi oo isagana ka mid ah dhallinyarada aan waddanka meelna uga bixin waxaa hadalka ugu horreeya aan siinayaa maxamed cismaan qurbajoogta dhibaatooyinka baahsan ay ku hayaan een, dadka dalka sidii burburka ahaa ee dhibaatada uu soo maray wax ku soo bartay een, dhibaatooyinka ay ka midka ahaayeen dib u xureynta alqaacidada een, ka soo xoreeyey dalka een, wadankii markii dhiig badan loo soo daadiyey in micnaha uu ka hirgalo hanaanka dowladnimo markii hanaankii dowladnimo la istaajiyey inay qurbajoogtii noo soo dhigatay dharka ay usoo diyaargarowday inay micnihii xubnihii ugu muhiimsanaay een, ay qaataan Een, aad iyo aad baan arrintaasaan aniga ma- shakhsiyan uga xumahay aragti ahaan haddaan ka dhiibtana micnihii ummadda soomaaliyeed oo dhan aan micnihii maanta dhibaatadaas ay ku hayaan qurbajoogta waa mahadsan tahay maxamed faarax adigana maxay qurba joogto inay wadankan wax badan kusoo kordhiyeen oo runtii maxay ahayday haddii qurba joog ayna aan la dhaqaaqi lahayn because qurba joogta waa la yaqaanaa dadka boqolkiiba toddobaatan dadka soomaalida noloshooda waxay ku diibsantahay dadka qurba joogta ayagaa lacag usoo dira ayagaa dhaqaalo usoo diro then midda kale markii dhanka siyaasadda la yidhaahdo ninka qurbajoogta ah ee xilka loo magacaabo ama wax qabto runtii waa nin wax hagaajinaa inuu nin wax dhaco rabo maaha maxamed waxaad tiri eh, fu- qurba joogta ayaa waxay la wareegeen dhammaan fursadihii ay heli lahaayeen dadka gudaha ku nool maxaa ka tilmaami kartaa waxyaabaha ay la wareegeen waxaa ka mid a een, waxyaalaha ay la wareegaan tusaale ahaan hadda wuxuu leeyahay golaha shacabka een, bo- laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood ayaa macnee nagu matasha aqalka hoose laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta qofood xitaa toddobaatan iyo shanta qofood qurbajoogta nooma deyin labada boqol ayay kasii badan yihiin qurbajoogta baasaboorada ajnabiga haysta oo dalka ah micnaha sharci dejintiisa ah sida kale marka loo dhigo golaha fulinta la fiiriyo golaha wasiirada een, konton iyo weliba isdheeraad ayaa waxa ah wasiiro iyo wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowlo shan ka mida ma aha dadkii een, dalka horey ugu noolaay Een, tusaale ahaan markii ummadda soomaaliyeed anoo u bayaaninayo habka macnaha qurbajoogta iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan waxaa ka mid a kasoo qaad annagoo macnihii qowsaar ahayn dalkan u xureynay waxaan la gelinay waxaa jiray odayaa odayaal dhaqameed kusoo waday dadkan macnihii dhibaatooyin kala gedisan oo kasoo xali jiray oo kasoo tali jiray dhibaatooyinka macnaha lagu haayo odayaama dhaqameedyadii lagama xusin marka haddii xitaa ay naga- naga soo qaadi lahaayeen dadkeena qorxa joogta qowsaar qowsaarkaaba macnaha haddii macnaha uu xoolo ku raaca waxna siiya haddii qowsaar naga soo qaadi lahaayeen xitaa oo maaragta dadkiiaan ku sinay dalkiiaan ku sinay waa maasan tahay faarax adiga waxay qurba joogtaan wadanka waxbay ka fureeyaan maxay ahaydee dhaqaalaha ugu badan ay gaadhiib bikoos macnaha ama ahaadaan ama fikir ha ku dhiibaan ama se mataqaana lacag ha ku baxshaan ama si kale ha ku bixiyaan markii aan usoo dhalacno siyaasadda siyaasada macnaha waxaa waaye wax kastaba kalaanka luwa ninka qurba joogta hadduu asigu siyaasada raadsaday amase aqoontiisa gartiisku uu ku keensaday muxuu keensan lama dhibco ninka qurba joogta waa nin soomaali ah waa nin wadanka wax ka leh Faham? nin wadanka wax ka leh waaye midda kalena qurbajoogta waxyaala ay wadanka kusoo kordhiyeen waxaa ka mid a maxay ahayd dibudhiska ganacsiga waxyaalaha because ayagoo wadan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto qofku wuxuu mataqaanaa riski deker oo usoo qaatay inuu wadanka yimaado oo business ka abuuro oo isagoo business ka abuuro runtii lacag raadis ma ahayd laakiin maxay ahaeday inay wadankii kusoo laabtaan dibudhisna ku sameeyaan wadankana se u muuqata dibudhisay ku sameeyeen howlo badan ka qabteen marka ani runtii qurbajoogta waxaan aaminsanahay doorkii lahaa inay qaateen dadkan mataqaana qorax joogtana doorkooda ay kabeen gobolka hiiraan fartaamo irtaal usoo qaadan qurbajoogta raggaa kasoo maran u marayna marka kasoo marayna system uu keen wuxuu hagaaji dadka hadda maanta qorax joogta oo gobolka loo dhiibani waad dareemi kartaa dhibaatoo jiro dhulka hoosuu yaalaa mataqaanaa cashuurta iska qaadanaa gobolkii mataqaanaa maxay amni waxba kama qaban siguurta waxba kama qaban marka maxay ninka qurba joogta mar kasta wuxuu rabaa inuu hagaajiyo lacagna ma soo doonna qabaa maxamed ay taas ma aha horumar la taaban karo qurba joogta dhibaatooyinka ay dalka ku haysaan bayaaninayaa fiiri qodobka koobaad guryihii dadkii een, ee masaakiinta ahaa ee kirada yar baxsan jiray ee muqdisho la wada ogyahay iyo guud ahaanba dalka waxay ku qaaliyeeyeen kiradii markii oo hadda hoteeladii ama guryihii caadiga ah sidoo kaleeto haddana dhibaatooyinka ay geysteen waxaa waaye hoteelada waxay ka, ka sameeyeen falal anshax darro ah oo ka mamnuuca dalal islaam ah ayay haddana sidoo kale ka sameeyeen hoteelada Eh, markaad hoteelada aad tagto waxaad arkaysaa waxyaala dhaqan xumo ah sidoo kale marka annaga lacagta qurbajoogta waxay noo keentay fasahaad Een, qurbajoogta waxay noo keenay in saraakiishii xitaa fiiri hal wasaarada waxay u baahatay een, een, xoog- xoogyaha joogtada ee wasaaradda xoogyaha joogtada wasaaradda dowladda waxay ka dalabtay macnihii een, dibadda waxaa jira saraakiil nin sarkaal ah oo hadda een, een, shuruuc kale aaminsan oo ama ku dhashay maraykanka amase sharciga maraykanka yaqaano amase sharciga aan aanan oo dalka constitution ku yaala aan waxba ka fahamsanayn ma la dhihi karaa ciidan hogaami waa maya marka een, qurbo joogta xagga ciidamada meelay cafisa male dowladii hoose een, waxaan ku uri saraakiishii waxaan ku uri baarlamankii waxaan ku uri golihii fulinta wasiiradii maxkamadihii meel ay daysay male guryihii karadoodii waa ku qaalihiisa dhaqan xumooyin kaleeto lasoo koobi karina waa ku haysa bulshada faarax horta maxay ahayd runtii walaalkii inuu ku xadgudbo ma ahan dadkan mataqaana waxa ay qabteen iyo waxyaalaha ay reality ee laga sheegaa fiican runtiina macnaha waxa waaye maxay ahayd dadkaanu mataqaanaa wax badan ay mataqaanaa wadanka u qabteen maxay ahayd guryahan uu sheegaa uu leeyahy waa la qaaliyeyna inta badan wadanka waxa dib u dhis ku sameecay ka waay wadanka dhaqaalay soo gelsheen lacagay soo geliyeen bangiyay fureen mataqaanaa ganacsiyay fureen moololay fureen hadda aad muqdisho galtaa tidhi moolkan weyn aad- ee- ee muqdisho mool la leeyahay hadduu saaxiibka deynka lama aqaan ganacsataa furtay intaas oo qof ayaa mataqaanaa ku ganacsta markay markay maqnaayeen lacagii dadka usoo diraayeen oo biilalay siinaayeen oo mataqaanaa dadaa ku noolaa boqol boqolkiiba mataqaanaa maxay ahaday soomaaliya waxaa lagu qiyaasay qurba joogta lacagta ay soo geliso two point five million inay tahay sanadka yearly oo mataqaanaa dadkaasna soomaaliya ku nool waxaan maxay ahayd dhanka waxbarashada maxay ahayd wax badan ay ka qabteen iskuullay dhiseen maxaa ayagoo gurniinta isugu xiran jaaliilo jaaliilo ayagoo isku xiran inay iskuulo qabteen ay wax badan dhiseen marka ani fikirkayga saasaan cubsaa anigoo ku diidanaya walaalkay aadaan uga soo horjeedaa xaggan lacagta iyo ganacsiga iyo moololka marka la yidhaahdo maadaama ay xukuumaddii gacanta ku hayaan waxay ka hor istaageen ganacsatadii qoraxjoogta ahayd inay dhistaan macnihii taas iska hor istaagay ku sameeyaan ayagoo u adeegsanaya lacag dhanka kaletoon lacagta laftirkeeda markaan ka hadlano lacagta ayaga qurbajoogta markay xagga joogaan lacag ma haystaane dalka inay ku burburiyaan dowlado kaleeto iyo gacmo kaleeto usoo siiyaan inay dalka ku burburiyaan because tagsiile xitaa waa ka waayeen ingiriiska waa ognahay annaga inta kuwa ingiriiska ka yimid oo cashuur qaado raadina inta noogu yimid annaga waa aragnay marka qurbajoogta lacagta haysato lacagta ay haystaan waxawaaye mid ay dowlado kale iyo gacmo kale intay kasoo qaateen loo soo siiyey inay dalka ku dhibaateeyaan tan kale markaan ka hadla qurbajoogta dhibaatooyinka baahsanay dalka ku hayaan annaga hadda haddii ninkan nin naga mid a hadda uu xilka qabto oo guddoomiyaha gobolka banaadir oo kale tusaale ahaan uu noqdo markuu xilka ka dego guriguu ka dhistay magaalada muqdisho deganaanaya amni wax walba dalkiisuu ku raadsanayaa waxaa suuragala inuu dalkiisaas dib ugu celiyo lacagtii uu dalka macnihii ka shaqaystay amase uu meelahaas sideeda kale uga soo fikir keensaday laakiin dee qurbajoogow marka xilka lagaa qaado ingiriiska habeenkii waxaaba annaga haddaan dadka soomaaliyeed oo qoraxjoogtaa nahay dhibaato noogu filan lacagta cashuurta ee dalka laga qaada ee habeenkii loo adeegsanaya isgaarsiinta carruurta ingiriiska joogta lagula hadlayo
farax because macnaha waa dadka qurba joogta ah ilaa hadda annaga waxay dhaceen maarka laakiin dadka qorax joogta ah markii xil loo dhiibo ama wax qabtaan waxaa cad in ay mataqaanaa maxaa ay baahan yihiin ay wixii dhacaan wuxuudin isla markaas dhib li hore ka soo baxayso ninkii hadda xil loo dhiibay qorax joogtaheed dreamwatha soo haynin oo filo dhisana oo guri jeexana oo wax jeexana intuu hantaas ka keen hadii dadka lahayn waay canshuur dagsiska qaada waay laakiin qurba joogtu dhaqankaas ma qabaan runtii mid kale waa maxaa fikirka maxaa qodob kale oo usoo laabana wuxuu yahay dad waxaa jiru qurba joog ah oo wuxuu yidhi inta macaa tagsiilo shaqa ka soo waxa kaimaanay dadkaas qurbajoogta walaalka waxau sheegayaa waa dad maxaa yeede drob out aa dhigata drob out waxana way qofka nolosha ka dhacay markuu noloshuu ka dhacay ma shaqaysto maxaa yeede canshuurta ma baxsho mataqaanaa maxaa yeede wax ma qabsado marka kaasna meel walbuu joogaa soomaali wuu joogaa meel walba waani weeru joogaa taas marka ani ma hubo inuu maxaa yeede qurbajoogta mataqaanaa noocaasoo kale ugu eedeeyo ugu dambeyn maxamed yaa lagu aamini karaa haddii qurbajoogtina la ereeyey dadkii gudaha aanan marna meelna uga bixinna lagu eedeeyey in musuq maasuq iyo waxyaabo kale ay sameynayaan dalka ganacsiga iyo siyaasadda yaa lagu aamini karaa xaq waxaan u leynahay qurba joogta laftirkeeda dadkaanaan laga authority badiyey oo laga fikir badiyey markii constitutionka la sameynayay roadmapka laga gudbiyey xaq waxaan u leynahay qurba joogta airbortka markuu ka soo degay ajnebi camal inaan ula dhaqanno because waa ajnebi basaboor ajnebiyo wataa constitution dal kaleetuu aaminsan yahay caruurtiisa soomaali maaha hadda annagan waxay noo keeneen waxaa ka mid a xitaa afka soomaaligan haweysiiyey inay qurbajoogta ku dheeshay because maxaa yeelay markii ay ka hadlayaan wax waxay leeyihin annagu haddaan nahay governmentiga administrationka ma ogola in macnihii loo sameeyo sidaas marka annagu waxaasoo af soomaaliyana uma naqaano af soomaaliga naxwihiisii iyo fikirkiisii dadkii dhibaatooyinka kusoo maray dalka ayaa u fahamsan faanax ugu dambeyn maya horta maxaa ugu dambeyn aniga waxaan leeyahay walaalkay hadalkiisa waxaan moodaa xoogaa inuu agressive ku jiro xagjirnimo qurbajoogta wadanka waa gula leeyihiin qofkana xaq wuxuu u leeyahay dastuuri markii inuu laba dhalasho u qaadan karo dhalasho soomaaliya iyo dhalasho mataqaana inuu qaadan karo mataqaana maxaed wadan kale taca marka maxaed horta waxaan dhihi lahay walaalkay nimankan wadanka waa gula leeyihiin waa niman soomaali eh waa niman walaale ayn eh qurbaha maxaed duruufa u geysa wadanka markii laga qaxay qurbaagis qurba ma aadi lahayn haddaysan qurbajoog jir lahayna soomaali maba noolaa lahayn boqolkiiba tobaatan qurbajoogtii ee mataqaanaa soo noynaysa marka waxnaa waxaan qabaa maxay ahayday runtii aniga qurbajoogta wax dhaamo oo maanta wadankan lagu aamini karo ama xil ha noqoto ama darjo ha noqoto ma qabani qorax joogtan xaqooda ma loo diidano haddaba way joogaan barsinteeda ku leeyihin dowladda aniga hal mar waxaan kusoo gabagabayn lahay qurbajoogta hadda baarlamanka ku jirto iyo gabdhaha baarlamanka ku jiro maadaama qurbajoogta uu laba dalka codayn karo uu basaboor ajnebiya haysto uu laba dal ka codayn karo tusaale ahaan danimarkna uu ka codayn karo oo uu citizen ka yahay soomaalina uu citizen ka yahay inuu percentage fifty inuu kontonna inta uga codeeyo oo labadii qurba joogba hal cod yeeshaan hal qof isku noqdaan ila maadaama ay wixii markhaati yihiin yaa qofka muwaadinkaana uu hal cod noqdo
waxaa intaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta xube midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaana xubintaasi dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada heestan uu qaado fanaanka xasan aadan samatar
heestaasi uu qaaday fanaanka xasan aasamatre wuxuu ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo